Hawlgallada milatari ee sida dardarta leh ku socda ee beegsanaya dhammaan laamaha kala duwan ee dowladda Saldhigyada ah ee Kenya iyo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab sii laba jibaartay muddooyinkii dambe, taas oo walaac iyo cabsi hor leh ku beertay laamaha ammaanka xukuumadda Saldhigyada ah ee Nairobi iyo xitaa dadka Kenyaatiga ah. Warbixin uu soo saaray Xarunta Xuquuqul Insaanka iyo Daraasaadka Siyaasadda ee Kenya ayaa lagu sheegay in hawlgallada mujaahidiinta ay kordheen boqolkiiba 26 sanadkii tegay ee 2022 marka loo fiiriyo sanadkii ka horeeyay ee 2021 oo ay ahaayeen boqolkiiba 16. Waxay xaruntu sheegaysaa in weerarada ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ka dhasheen dhimashada 1,116 qof, tiradaas oo iyadana toban jibaar ka badan khasaarihii ka dhashay howlgalladii dhacay sanadkii 2021 oo ay xaruntu ku sheegtay in lagu dilay boqol qof oo keliya. Howlgallada ugu badan ayaa ah kuwa beegsanaya saraakiisha amniga ee dowladda Kenya, waxaana warbixinta lagu sheegay in la khaarijiyay 35 sargaal oo ka tirsanaa laamaha ammaanka iyo mas'uul ka tirsanaa xukuumadda. Sida ay tilmaamayso Xarunta Xuquuqul Insaanka iyo Daraasaadka Siyaasadda ee Kenya, weerarada ugu badan ayaa ka dhacay afar gobol oo ka mid ah dhulalka Muslimiinta ee Kenya ay xoogga ku haysato, waxaana ugu horeeya gobolka Mandera oo martigeliyay 37 weerar, gobolka Lamu ayaa isna diiwaan geliyay 21 weerar, halka Gaarisa iyadana ay ka dhaceen 19 howlgal, waxaana intaas sii dheer weerar isdaba joog ah oo iyagana ka dhacayay gobolka Wajeer. Waxay warbixintu si gaar ah walaac uga muujisay howlgallada wadnaqabadka ku noqday xukuumadda Nairobi ee mar waliba beegsanaya saraakiisheeda u xilsaaran laamaha amniga oo ay sheegeen in shantii sano ee lasoo dhaafay ay ku socdeen si dardar leh. Sanadadii 2018 ilaa 2019 waxaa dhacay 16 weerar oo dhammaantood lala beegsaday saraakiisha amniga halka 2022 la diiwaan geliyey 41 weerar oo iyagana keliya lagu beegsaday xubnaha mas'uulka ka ah laamaha ammaanka xukuumadda Nairobi. sanadkii 2022 ayaa isna ahaa mid ka mid ah sanadadii ugu dhigdaadashada badnaa saraakiisha Kenyaanka ah waxaana la diiwaan geliyey 33 weerar. Weerarada waa ay kordheen sanadkii oo dhan, kuwaasoo inta badan lagu beegsado saraakiisha amniga ee inta badan ku dhex jira gaadiidka amba rondada, iyadoo la adeegsanayo aalado kala duwan oo qarxa, ayuu yidhi mid ka mid ah saraakiisha ka howlgala Xarunta Xuquuqul Insaanka iyo Daraasaadka Siyaasadda ee Kenya oo la hadlayay wargeyska The Star. intaa waxaa sii dheer howlgallada lagu beegsanayo mashruuca ee waddo dowladda Kenya ee loogu magacdaray Lapsed waxaana mararka qaar mujaahidiinta ay howlgallo ku qaarijiyeen injineero ka howlgalayay mashaariic kala duwan oo xukuumadda Nairobi ay ka wado dhulalka muslimiinta iyo xoogga ku haysato oo uu ugu horeeyo deegaaminta dadka nasaarada ah dowladdaani saliibiyadda ah ayaa guranaysa mirihii qaraar ee ay ka dhaxashay duulaankii sanadkii 2011 ay ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ee dalka balse allah fadligii dadka kenyaatiga ah iyo dowladdooda ayaa cawaaqib xumo ka dhaxlay duulaanka soomaaliya boqolaal askari oo kenyaan ah ayaa lagu dilay soomaaliya kadib markii weerarro isdaba joog ah lagu qaaday saldhigyada ay kaga sugan yihiin wilaayaadka jubbooyinka iyo gedo waxaana intaasii dheer maxaabiista kenyaatiga ah ee ku jira gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab